bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhurnimo ee raadiyaha dalsan qodobada maanta aan ii haynana waxaa ka mid ah
dagaal xooggan oo ciidamada jubbaland iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano hoos yimaada degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose
ciidanka kumaan tooska xoogga dalka oo howlgal qorsheysan ka fuliyey deegaanka buuq aqableh ee gobolka hiiraan
laamaha ammaanka maamulka puntland oo gacanta kusoo dhigay nin dhowaan fal isugu jira kufsi iyo dil ka geystay gobolka sool
ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo kala dhex galay maleeshiyo beeleed ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe
maamulka deegaanka namber konton oo kulan soo dhoweyna u sameeyey guddoomiyaha cusub ee magaalada marka
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo laba arrin hordhigaya golaha guud ee qaramada midoobay
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
madaxweynaha dalka turkiga oo hanjabaad u diray dalka armeniya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hagaag dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faah-faahsan warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan waa maalnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sagaalaad sanada labada kun laba iyo labaatanka
hagaag dhegeystayaal markaan aynu ku bilaabne dagaal xoogan ayaa ciidamada jubbaland iyo al-shabaab waxa uu ku dhex maray deegaano hoos yimaada degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkan waxaa la diyaaray cabdisalaan juulo shaakir
kasoo baxaya dagaal ciidamada daraabiishta jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaano hoos yimaada degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidanka daraabiishta jubbaland weerar ku qaadeen saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanada xarboole iyo middahoos oo hoos yimaada degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dagaalkan oo socday saacado kooban ayaa waxaa la soo warinayaa in labada dhinac ay isku weerarsadeen hubka nicodiisa kala duwan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa sheegay in deegaanada lagu dagaalamay ee hadda ku sugan yihiin iyaga islamarkaasna ay khasaare gaarsiiyeen al-shabaab ma jiro waxwara oo kasoo baxay al-shabaab kaas oo ku aadan dagaalka ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose
hagaag dhegaystayaal iminkan haddii aynu fiirino maamulka deegaanka namber konton ayaa kulan soo dhaweyna waxay u sameeyeen guddoomiyaha cusub ee magaalada marka wariyeena ibraahim mayow ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya kadib kulankan oo ay soo agaasimeen maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose ayna goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaha deegaankan ku-xigeenkiisa odayaasha dhaqanka ururka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhoweyn iyo garab istaag loogu muujinayey guddoomiyaha cusub ee maamulka magaalada marka ee xarunta gobolkan cusmaan muuse maxamed oo maalin ka hor uu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed ugu horreyn odayaashii dhaqanka ee ka qayb galay kulankan ayaa guddoomiyaha cusub ee magaalada marka cusmaan muuse maxamed ugu hambaliyeeyey xilkan cusub ee loo magacaabay iyadoona eebbe ugu baryey in mas-uuliyaddan uu u fududeeyo waxaan hambalyahaynaa guddoomiyaha cismaan muuse axmed maxamed u hambalyahaynaa hambal waaye beesha oo beledka nambar kontan degmada nambar kontan waxay u hambalyahaysaa cismaan muuse guddoomiyaha cusub soo dhowaaw soo dhowaaw hambalyo hambalyo hambalyo aan leeyahay guddoomiyaha cusub ee degmada marka ismaan muuse maxamed waa salaaman tahay ismaan salaan kadib gacmo furan ku soo dhowaaw waxaad joognaa labar konton calaa kulli xaal jagada oo lagu magacaabay rag badanaa rabay in loo magacaabo laakiin rag ayaga rabo adiga ma rabini waa lagu rabaadi macnaha horta warka nuucaas waaye macnaha ismaan ciddii rabtii meesha inay tagto macnaha anaka ma raban anaka adiga ma raban laakiin waa is ognaay waxaa ku nidhi waa qaba heesaa waa qaba heesaa jagadaas ismaan waa kugu khasabni waana qabati waa ku mahadsan tahay waa ku soo dhaweehaynaa mudane ismaan muuse maxamed soo dhowayntiisa gudoomiyaha degmada nambagudoomiyaha degmada marka waxaan soo dhowaynaynaa gudoomiye ismaan maxamed waxaan soo dhowaynaynaa tan waxay noo tahay sidii odayaasha ay u sheegeen hordhac waa noo dambaysaa isku imaatinkan iyo la wada kulunkahayna aan hambalyan diraya gadoomiyaha cusmaan muuse maxmed hambalyo hambalyo hambalyo ka soo dhowaaw magaalada marka gadoomiyaha magaalada marka shabeellada hoos waxaan ka horabnee uun badan iyo balaayadan ka jirto inaa nadiifka ku hayto waxaa waataa odagii shabeellada hoos mas-uul sare gadoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee degmada marka ismaan muuse haliyey soo halgamay oo maanta anaga hambalyo koow hambalyo labaad hambalyo saddexaad marka ugu horayso waxaan kaloo dhihi lahaaye hurdo dhaaxa aan hurdin xalaan hurday hoolka biyaheedna xalay dhammaystirantay ibraahin najax iyo lafta gareen waa ku mahadsan yihiin dadkii aan rabnay ee juhdi au soo bixineen oo soo doorteen ismaanow guuleyso ismaanow guuleyso oo wax cadow kuma arko ugu dambeyn waxaa kulankan soo xidhay gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton maxamed maxmuud isagoona ugu horreyn u hambaliyey gudoomiyaha cusub ee magaalada marka sidoo kalena ka codsaday in uu horumarin ku sameeyo adeegyada aasaasiga ee bulshada
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim aadan najax wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed run ahaantii way asiibeen way haleeleen xaqiiqdii in ay diiradda saaraan qofka keliya ee maanta marka ee u baahan tahay ama muuji kara ama wadi kara howlihii uu ka geeriyooday duqii degmada marka allahu naxariistay cabdulaahi cali axmed waakow maanta cismaan muuse waxaa mas-uuliyad culusaa saaran wuuna ka bixi karaa shaqooyinkii iyo dowladda waxyaabihii u baahneedeen runtii asagoo dhallinyaro ah aqoonteeda leh horena loogu soo tijaabiyey degmada marka asagoo ah taliyaha ururka afariyotobanka oktoobar shaqadii markaas ka qabta ognahi howlgalladii jilib ilaa duleedka marko ee shabaab loogu nadiifiyaan markhaati ka nahay maanta qabiyadii shal asku dhaafay dhammaystirkeeda maanta loo magacaabo waana dhammaystiri doonaa boqolkiiba boqol in isku guulaysto magaaladaas ceebaheedas asturo cadowgana natiijo saxe aska keenno jecelnahay kamaamul ahaan number konton odayaasheeda haweenkeeda dhallinyaradeeda culimadeeda si guud waa garab taagan tahay wax walbaba hiil iyo hool isu baahan yahay gudoomiyaha degmada marka waa la garab taagannahay haddee tahay naf haddee tahay maal haddee tahay ciidan kulli gudoomiye garabkaada naga file number konton annaga waxaa aaminsanahay marka meesha laga ilaaliya inay number konton tahay diiraddeena adeeg ku saaran tahay waana kugu ilaali doonaa magaaladaas waajibaadkaada shaqana allah kugu ceeb astiro ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan lambar konton aada u mahadsan yahay ibraahim mayo dhanka kalena ciidamaha ammaanka maamulka puntland ayaa gacanta ku soo dhigay nin fal isugu jiray kufsi iyo dil ka geystay gobolka sool ciidamada ammaanka maamulka puntland ayaa gacanta ku soo dhigay nin ku eedeysan inuu dhowaan fal isugu jiray kufsi iyo dil gobolka sool ugu geystay gabar lagu magacaabi jiray aamine faarax colaa taasi oo meydkeeda laga helay miyiga bariga birtada ee daawane ciidanka ammaanka ayaa howlgalo maalmo qaatay kadib gacanta kusoo dhigay ninka falkaasi kufsiga iyo dilka ku eedeysan sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiye ku-xigeenka guud ee gudoomiyaha kumeelgaarka ama gudoomiyaha kumeelgaarka doorashooyinka puntland cali jaamac faarax gudoomiye cali jaamac oo warbaahinta kula hadlay magaalada garoobe ayaa waxa uu xaqiijiyey in ninka dilay marxuumad aamine faarax colaad oo meydkeeda laga helay miyiga ee uu ka tirsan oo ka tirsan degmada daleex ee gobolka sool lasoo lasoo qabtay dhacdadan ayaa waxaa sidoo kale horey uga hadlay gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha maamulka puntland siciid cabdi muumin isagoo ku baaqay in si deg deg ah gacanta lagu soo dhigo cid kasta oo lala xihiirinayo falkaasi deegaano ka tirsan dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa marar kala duwan ka dhacay falal isugu jiray gubsi iyo dil loo geystay rag oo intooda badan intooda badan gacanta lagu soo dhigay kadibna la horkeeyey maxkamad si xukun halkaasi loogu rido
ciidanka kumaandooska xooga dalka ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaanka buq qable ee gobolka hiiraan ciidanka kumaandooska xooga dalka ee danab ayaa xalay deegaanka buqa qable ee gobolka hiiraan waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo ka dharhaa xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage oo la hadlay wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona ayaa xaqiijiyey in howlgalkaasi laga fuliyey buqa qable islamarkaan lagu tilmaameedsaday saldhiggii ugu weynaa ee al-shabaab ay ku lahaayeen halkaasi ayaa waxa uu xusay islamarkaan uu sheegay in inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay ugu yaraan sideed iyo toban dagaalamo kana tirsanaa al-shabaab oo ku sugnaa saldhigga ay beegsadeen ciidanka danab waa sida uu hadalka u dhigay taliyaha maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobolka hiiraan ka socday howlgallo ka dhana al-shabaab waxaana sidoo kale gobolkaas ka dhacay dagaalo khasaaro badan geystay oo dhex maray ciidanka dowladda kooxda macwiisleyda iyo al-shabaab
dhinaca kalena ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa kala dhex galay maleeshiyo beeleed ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan kuwa milatariga dowladda federaalk soomaaliya ayaa kala dhex galay laba maleeshiyo beeleed oo dagaal khasaare dhaliyay ku dhex maray deegaano hoos yimaada degmooyinka raagaceele iyo cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha hogaamineysa ciidamada kala dhex galay maleeshiyaadka tirirtu dhex martay ayaa ku guuleystay inay joojiyaan dagaalkii socday kaasi oo geystay khasaaro dhimashihii dhaawac iyo mid hantiyeedba isugu jira kadib markii la gubay gurooyin halkaasi ku yiilay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa socday dadaalo lagu doonayo in lagu kala qaado maleeshiyaadka dagaalamay islamarkaana labada dhinac la isku keeno si loo heshiisiiyo kuwaasi oo isku dagaalkooda salka uu ku hayay arrimo la xiriira murun dhuleed in ka badan shan iyo toban qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalkii dhacay halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana dhaawacyada loo soo qaaday isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho sidoo kalena waxaa la gubay guryo halkaasi ku yaalay xildhibaan cismaan xaadowle oo ka tirsan xildhibaanada kolaha shacabka oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalbeeleedkii ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe isagoona ku baaqay in colaada la joojiyo si kastaba deegaano hoos yimaada degmooyinka raagaceele iyo cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa sidaan oo kale dhowr jeer uga dhacay dagaal beeleedyo dheliyey khasaare kala duwan waxaana inta badan dilalka ay salka ay ku hayeen dilal la xiriira aanooyin qabiil iyo murundhuleed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa laba arin hordhigaya golaha guud ee qaramada midoobe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka mareykanka waxa uga qeybgelayaa meertada toddobaatan toddobaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe kaasi oo dhowaan kaasi oo furmay meertadan oo soconeysa inta u dhexeysa saddex iyo tobanka ilaa iyo toddoba iyo labaatanka bishan ayaa lagaga areysanayaa yareynta saboolnimada iyo xasilooni darada horumarinta waxbarashada shaqo abuurka dhalinyarada xal uhelidda masiibooyinka dabiiciga ah iyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe waxa uu hordhigayaa aragtida iyo qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee la xiriira la dagaalanka saboolnimada iyo waxa loogu yeero argagixisada villa soomaaliya ayaa sheegtay in labada qodob ee madaxweyne xasan uu hordhigayo golaha qaramada midoobe ee shacabka soomaaliyeed kala soo kulmeen dhibaato xoogan haatana la joogo xilligii laga gacansiin lahaa dowladda soomaaliyeed inay dhibaatadaas ka samata bixiso dadkeeda iyo guud ahaan gobolka
dhegeystayaal halkaa warkaasi kala socotaan waa raadiyo hadalsani muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha wadanka turkiga receb tayib erdogan ayaa hanjabaad u diray dalka armenia madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa arbacadii sheegay in habdhaqanka armeniya ee ku aatan azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karin islamarkaana ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo weyn kadib maalmo ee dagaal isaga horyimaadanayeen labadaasi dal ee dariska ah waxaan u aragnaa in ay tahay wax aan la aqbali karin in xaaladii dhacday ay sabab u tahay jabinta armeniya ay ku xadgudbeen heshiiskii la gaaray kadib dagaalkii labakuniyolabaatanki azerbaijan ku guuleysatay ayuu erdogan ka sheegay isu soo baxay ama isusoo bax ka dhacay caasimada turkiga ee ankara armeniya iyo azerbaijan oo tobanaan sano isku khilaafsanaa deegaanka nakruma ama nakorno karabakh ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu bilaabay isku dhacyo xuduudeed oo dhacay gelinkii dambe ee isniintii aynu soo dhaafnay waxaan rajeyneynaa in armeniya ay sida ugu dhaqsaha badan uga soo laabato wadada khaldan ayna wakhtigeeda iyo xoogeeda u isticmaasho xoojinta nabadda ayuu sii raaciyay madaxweyne erdogan waxaan dacadeyn ama waxaan dabeecadani dabcan way horseedi doontaa cawaaqib xumo dhacda armeniya taas oo aan keliya buuxin shuruudaha heshiiskii la saxiixay laakiin sidoo kale muujinaysa dabeecad dagaal oo joogto ah ayuu hadalkiisii raaciyey madaxweynaha dalka turkiga rajib tayib erdogan guudaan dhegeystayaal waan agintaa warkii duhurnimo oo aad kala socoteen raadiya dalsane muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel